xilli ay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay digniin ka soo saartay xilligan xagaaga ah badda muqdisho oo kacsan ah ayaa qaar ka mida kalluumaysatada iyo sidoo kale bulshada dhallinyarada ah ee u dalxiis tagaa waxa ay ka hadleen sida ay haatana u arkaan badda iyo digniintan ka soo baxday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya taa oo ka digtay in xilligan loo dalxiis tago sidoo kalena loo jilaabto xeebaha dalka oo idil gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay khasaare nafeed ay ka dhaceen ceebta kastoyar maalmaha jawigeeda ma fiicno haddii ka kucuusaa maalmaha caadi maalmaha lasu dhaafa wey degneed kaas ahaan galabtii subaxi badda way kacsan tahay maalmahan ammaan maana in la galo haddana waxaa u badan ilmaha yariiska u badan baddaan oo wax makala yaqaanaan badday galaayaan baddana way qaadee ee waxay u sheegi lahaa inay badda iska ilaalshaan ee cuyuban imaan hadday soo baxayaan inay familkooda inay soo raacaan ee kulligood imaanin ama jaakad inay qaataan ee caadi u galin badda ee iska ilaalshaan waxaas jawiga xeebta inkasta oo wakhtiga oo badda hadda xagaayga oo bilaabanayo maadaama badda dadka badanaa aysan aqoonin xilliyadaha la gala iyo xilliyada aan la dabaalanin ya wakhtigan wakhtiga oo ugu dhib badnaayo waayo qofkii oo dabaasha yaqaano aa mararka qaar ku siganaayo shalamani dar hadda hadda sagaal wiilay qaaday ya marka maadaama dhallinyarta badanaa ay iska imaadaan ayagoo waxba ka oo aadan ya ay iska galaayaan mar walba waxaan ku baraarujinaynaa in ay ya ay ka fiirsadaan
digniinta ka soo baxday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay ku soo aadaysaa xilli ay dhowrkii toddobaadii ugu dambeeyey ay khasaaro nafeed ka dhalatay dhallinyaro ku halqamay badda